deegaanka labilamaan oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay fasalka labiyo tobanaad ee iskuulka qaran munaasabada ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka iskuulka madax ka socota jaamacadda jariiban waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka qaran cabduqaadir cabdulle qalaf ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardada qalinjibisay jaamacadda degmada jiriiban oo waxbarashada ugu sarraysa halakan degmada tan madaxdeeda mas-uuliinteeda meesha fadhida mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay walaalayaal waad ku mahadsantihiin wixii aad naga caawiseen qofkii niyadda naga caawiyey qofkii maalka naga caawiyey iyo qof kasta oo na jeclaa ilaahay ha ku jeclaadaanu leenahay ilaahayna ha ku caawiyo xubnaha ka qeyb galay munaasabada ayaa ardada ugu hambeliyey guusha ay gaareen hadday edab tahay hadday tahay horumarin hadday tahay caawinta bulshada hadday dhex- tahay dhexgalka bulshada meel kastoo aad waxbarashada u tegaysaanin in aad muujisaan inaad tihiin eh, yacni muraayadii laga daawanayo lilmaane aadna muujisaan inaad tihiin muraayadda ugu sarraysa ee dalka Een, runtii waxaan leenahay waxa weeye ilaahay waxa weeye hayna ka dhigo kuwii dadkiina iyo dalkooda iyo diintoodaba anfaca een, iyo nafsadooda waxaad ogtihiin waxbarashadu inaysan dhammaan een, hadda waad qalin bedelanaysaan laakiin faan noola fari kama qodna aqoontii waxa weeye badweynta aqoonta ayaad dhex maquufaysaan Een, waxaan idiin rajaynayaa guul iyo grade wanaagsan inaad ku baasi doontaan insha allah imtixaanka soo socda in ku soo socda in ku soo wajahaan ee aada u diyaar garoobeysaan ee aada u qalin bedelanaysaan waxaan rajeynayaa kuwii ka miro dhaliya ee dadaalkooda soo bandhiga ee grade ay qurux badan ee ay magaranaysaa ku farxaan hela inaad noqotaan baa idin rajeynayaa intii ka qayb qaadatay ama wasaarada ha ahaato ama ganacsato ha ahaato ama waalidiin ha ahaato ilaahay ha ka abaalmariyo